deeq raashin oo isugu jira bur, bariis, saliid iyo timir ayaa la gaarsiiyay qoysas danyar ah oo ku nool degmada Caynaba ee Somalilan. Deeqdan ayaa ka timid Hay'adda U Diyaargarowga Aafooyinka iyo Kaydka Raashinka Somalilan iyadoo dadka deeqdan la gaarsiiyay ay ahaayeen qoysas danyar iyo agoon u badan. Sheekh Siciid Cabdi Gaboobe oo ka tirsan mas'uuliyiinta Hay'adda U Diyaargarowga Aafooyinka iyo Kaydka Raashinka Somalilan ayaa ka waramaya deeqda raashinka ah.
hay'adda u diyaargarowga aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka dowladda somalilan mudane u yahay mudane faysal cali sheekh deeq raashin ayay soo gaadhsiisay gobolka sare ah deeqdaasoo ka kooban saddex kun iyo shan boqol oo qoys oo dhammaystiran oo raashin nooc kasta raashinkaasoo lagu talagalay dadkii soo barakacay dadkii abaaru waxyeeleeyeen dadkii danyarta ahaa dadkii naafada ahaa annagu marag iyo markhaati waxaanu ka nahay dadkii dadkaa masaakiinta ee raashinkii lagu wareejiyey oo si habsami oo ixtiraam leh oo maamulka lagu soo dhoweeyey heer gobol iyo heer degmoba goobtana joogna waa degmada caynaba waxaana raashin lagu qaybinayaa qoys goobtan oo keliya raashinku wuu fara badan yahay dadkuna waa ka sii badan yihiin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin marag iyo markhaati waxaanu ka nahay raashinkan masaakiinta lagu talagalay in iyagii lagu wareejiyey oo la siiyey xildhibaanadii deegaankana wanala jooga oo hadli doonaan alxamdu lilahi rabbialcaalamiin dadaal ku yimid xukuumadda soomaaliya alxamdu lilahi rabbialcaalamiin mudane faysal cali sheekh oo runta madaxa hay-adda oo dadaal fara badan waraaqo fara badan u diray iyo guddoomiyaha gobolka oo dadkiisa u dadaalaya iyo guddoomiyihii degmada caynaba iyo xildhibaanadii la'aantood aan suurtaga ahayn in raashinka la qaybiyo xasan yuusuf aadan duqa magaalada caynabo iyo xildhibaan maxamed axmed ayaa uga mahadceliyey hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo keydka raashinka somalilan deeqda ay soo gaarsiiyeen qoysaskan danyarta ah waanayna soo gaadhsiiyeen way mahadsan yihiin hay-adduna aad iyo aad uga mahadsan tahay raashinkana waxaana loogu talagalay raashinka dadka soo barakacay ee baahan way mahadsantahay hay-addu
macawlada waxaan mar labaad mahad waxaan kaloo mahad u celinayaa hay-adda kaydka raashinka qaranka netford oo noo keentay maanta ay bishu tahay afarlabaatanka bisha tobnaad laba kun iyo saddex labaatan noo keentay saddex kun iyo shan boqoloo qoys gobolka saraar islamarkaana degmada caynabo saddex boqol iyo shan iyo labaatan qoys loo rogay intii kalena tuulooyinka iyo degmooyinka kale ee maaragtay gobolku ka mid yahay loo qaybiyoo la gaadhsiiyey si wacan baanu maaragtay insha allaahu aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay si wacanna waanu ugu qaybinaynaa deeqda raashinka ayaa ku soo aaday xilli baahi weyn u qabeen qoysaska danyarta ah ee ku nool degmada caynabo ee somalilan